الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا bal qolooyinkiina sharaxayste halkii xalay aan sheegaya markii baabu tashmiit alcaadis ee uu cibaaradu ay noo wada taaliba ahayd faawjabahu ahlu daahiri wabnu maryam bal xalay waati aan lahayn laftige lafdiga sixitaankiisu waxa weeye wabnu musayin musayin weeye waayo ikmaal lmuclim baan u laabmayo kolley hadalkana dee asal u ahaa ibnu musayin baa taa labana nin macruufa oo dee marka la eego madhabka maalikiyada muwadana sharax buu ku leeyahay ba tafsiru muwada uu kaba cabiro ama cunwaankiisu yahay magaciisana abu zakariya yaxya ibnu ibraahim baa la idhaahaa adigoo laba boqol iyo sagaal iyo kontonkii dhinto ibnu musayin kolley musayinkani waa iska lafati kii wax qurxinayo mala kuwan timaa xiiri iyo waxyaalo saasiya bay odhan jireenba musayin ama dee waxyaalahaas wax qurxin weeye waxaa kaloo lafdigan oo kale ama magacan oo kale dee isagu qaadiciyadu ka dambeeye malaa xirfadii aabihiina ahayd sheekhan qurdubi ee talkhiiska ama mufhimiye lahoo kale iyo kaas oo kalena way u yimaadaa ibnulmusayin waa xirfo aabihiye laakiin waxa weeye ninkan ibnu musayin min almalikiya waa yaxya ibnu ibraahim abu zakariya saas weeye maryam ma aha waa taxriifka adigu dabcadeedna un weeye ikmaalmuclimna qalad ma jirine sax oo dee saasay ahayd baabun fii axaadiida mutafariqa wuxuu u baabaysan yahay axaadiid kala tagsan iskhilaafsan oo ujeedadu isku mawduuc maaha mawadic kala duwan bay leedahay ee halkan buu dee sheekhu kuba soo ururiyey baab saasaa inoo yaala haddana xadiid keliyaan arki doonaa marka labaadin haddana wixii xadiidkaa ka dambeeyana abwaab baan arkaynaa baabun fi lfari waanahu maskun iyo baabun laa yuldaqu lmuminu min juxri maratayn baabun almuminu amruhu kulu khayr marka axaadiid mutafariqo baabkii ku imanaysaaba ma jirto waaba xadiid keliya laakiin nusqooyinka matalan barhkooda ee kitaabka ayaa waxaa dhacday baabun fi axaadiida mutafariqa dabadeed inaan saddexda baab ee ku xigtaa aanay abwaab lahayn oo ugu horeeyo un baab baabu nahyi can ilmadxi nahyi can ilmadxi marka iyada haddii taa la yidhaaho dee waa dhowr xadiid weeye oo kala duwan oon isku mawduuc mawduuc ahayn oo dee baabkan uu ku ururiyey oo waxa weeyaan taasin waa axaadiidaas in baabu nahyi can ilmadxina markaas iyada dee axaadiidooda socota ayaa meesha inoogaba iman doonta bal markaa waxay noqonaysaa saa nusqooyinka qaarkood kuba sugan oo ah dhowrkan baabee ka dambeeyay intaan baabu nahyi la gaadhin can ilmadxi inaanay jirin ayaa dee cibaaradan munaasib u noqonaya baabun fi axaadiida mutafariqa ama mukhtalifa iyadoo dee meelo qaarkoodna ay dhacday wuxuu uhi markaa musanifku raximah llahu tacaala xadaثna mxamed bn raafici wcabd bn xumaydi qaala cabd akhbarana wqaala bn raafici xadaana cabdالرزاq qال أخbarana mcmr عan الزhriي عan curwaةa عan caiشhaةa qaalat أnaha qaalat caiشha waxay tidhi qaala rasuul الlahi slى الlaهu عalيهi waslم rasuulkii ilaahay baa wuxuu yihi khuliqat waa la abuuray almalaaئikaةu malaa'igta min nuuri nuur baa laga abuuray waa malaa'igtaas dee ilaahay un tiradooda og yahay waxa weeyaan iyagoo an laa yacsuuna allaha ma amarahum wayafcaluuna maa yu'maruunba marka malaa'igtaas nuur baa ilaahay ka abuuray nuur baa laga abuuray wa khuliqa aljaanu waa jinkiiba oo de waxa weeyaan jinki isagana waa la abuuray oo min maarijin min naar de haba noqoto asalkoodii ugu horeysayba haba noqoto sida dee aadamba imaka ibnu aadamba haddii ciid lagaba abuuray waa nebi aadam intii kale dee taas may ahayn ba axwaashu way isbedeshay aljaanka oo imika jinkii halkan aljaanu aljinu weeye imika halkan n waa la abuuray min maarijin oo wax isdhee olol dee isku jiro waa kan ololku midabale ama ololkii dee kolley hawadan shidaysaana way ku laran tahayba qiiqi iyo waxyaalahaas madowgiisina waa dheehayaa waa cibaarada kaba cabirayo allahb اmkhtalid bisawaadi الnaar waa ololka ku dhex jira uu ku dheehan yahay madowgii naareed waa qiqeediiy waxyaalahaas olol caynkaas oo naareed baa laga abuuray adigu bal naar baa lagaba abuuray min maariji min naar waa kii markuu dee lahaaba anaaba ka mudan nebi aadam lahaa khalaqtanii min naarin wakhalaqtahu min deen oo cunsurkaygaaba kaba mudan cunsurkii dhoobaduu leeyahay haddaba wakhuliqa aadamu nebi aadamna waa la abuuray mima wasifa lakum wixii laydin sifeeyey oo dee qur-aanka laydinku sifeeyey qur-aankii turaab baa de maraaxil bay ahayd waayo hadduu rasuulka ilaahay imaka kuwan kelima kelimu ka cabiray dee aadam kelimo keliya kamau cabiri amay noqoteen waa cibaaro jaamica oo jawaamiculkelimtiisiia oo turaab waata qur-aanka ay nooguba sugan tahay diin baa kuba sugan oo kale fakhaarkii iyo salsaali iyo bal waa maraaxishii uu maray oo bal waxa weeye haddaba nebi aadamna wixii qur-aanka laydinku sifeeyey oo ciiddii dee haddana dhooba noqote marka ay engegtay dee taas fakhaarkaasoo kala noqotay taas baa waxa weeye nebi aadamna lagaba abuuray bal markaa waxa weeyaanun xadiidka ta inooguba sugan malaa'igta khalqigeeduna dee waa nuur jinkiina abuurkoodi iyo wixii u asal ahaa waa naar ibnu aadamna ama aadamna dee waa taa qur-aanka qisadiisu waa ta kusoo noqnoqotee umuuraha qur-aanka ku suganna waa maraaxishii khalqigiisu maray ilaa intii aan ruuxda la gelin ciid ahayd ee dhoobo ahayd ee balfakhaar oo kale uu noqday de kaas dee waxa weeyaan marka ay dhoobadii engegtay sanqarays oo kale iyo taas baa laga abuuray nebi aadam baabun fi lfari wa anahu maskun wuxuu u baabaysan yahay waa jiirkii iyo inuu yahay wax la masakhay oo dee adagu dee waxa weeyaan waa xadiidka si ay nooguba yimi waayo horaynu bal umuur iyo masalada hore kitaabka ugu soo aragnaye inuu bal waxa weeyaan suurtagal ay tahay inuu yahayba qoom san loo bedelay oo la masakhay wixii ku jira aan arki doonaa abakan xadaثna isxaaq ibnu ibrahim wamaxamed ibnu muhana alcanaziyo wamaxamed ibnu cabdillaahi aruziyo jamiica can اthaqafiyi dadku waa dadkii aynu soo arki jirnay walafdu ibn muhana lafdiga saddexdan sheekh bae muslim ka wada warinayo iyaguna cabdilwahaab ka wada warinaya kollay lafdigan uu sheekhu soo wadaa waa lafdigii moxamed ibn muhana marka moxamed muxuu yihi xadaثna cabdilwahaab waa haqafigii qala xadaثna khaalid وkhaalid الxadad can moxamed ibn sirin can abi hurayrata qala anahu qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahi baa yihi fuqidat waa la waayey umat ummad min bani israa'iila reer bani israa'iila ayaa la waayey oon la ogeyn dee laa yudraa lamana oga maa facalat inay dee wax kale inta loo bedelay ay jirto iyo inay dee khalaas halaagsantayba lama garanayo waxay samaysay wala uraaha u malayn maayo ilal fari jirka inay tahay un mooyaan ummadaasi wax kale u malayn maayo rasuulka ilaahay waa mala imaka halkan waa dani waa ijtihaad weeye oo wixii ugu malaynayay inay jirka tahayna waaba tan alaa tarawnaha miyaydaan arkayn waa farga iyo noocan dee fiiraanka iyo jiirka idaa wadica laha haddii loo dhigo albaanulibili geela caanihiisa lam tashrabhu ma cabayso ma dhadhaminayso waidaa wadica laha haddii loo dhigo albaanushaay adhiga caanihiisa haddii loo dhigana sharibatu way cabaysaa oo macnuhu waa maxay arrinkani waa ijtihaad rasuulka ilaahay iyo dan kollay intii aanu ogaaneyn loo soo waxyoon ayay ahayd ummad la masakhay inaanay adduunyada taran ku yeelan oonay ku baaqi noqon unbaabay ahayd rasuulkuna dani buu kaba cabirayo wuxuu ugu malaynayeyna waxa weeye geela hilibkiisa iyo caanihiisuba reer bani israa'iil dee umay banaanayn ilaa maa xarama israa'iilu calaa nafsinaha laguba fasirata laakiin adhiga iyo bal caanihiisa iyo waxyaalahaasi waxu banaan bay ahayd dee marka la eega hilibka malaa waxyaalo dee shuxumtii waxaas kaba midi oo gaara oo iyaga dulmigoodii iyo tacadigoodii looga xarimeeyay jireen marka iyadoo taasi ma jirtay haddaba jiirkii markii rasuulka ilaahay arkay haddii caano geel meeshii loo dhiganay inaanay dhadhamin ahayn caano adhi haddii loo dhigana inay cabayso ayay dee maxay shabahe inay qoomka aan caanaha geela cabi jirin aan hilibkiisa cuni jirin ay kaba mid tahay waana taa ummad iyaga kaba mida la waayey aan la garanahaynba meel alla meel ay jaan iyo cirin dhigtay inay halaagsantay iyo in wax kale loo bedelo la masakho dee xayawaana lagaba dhigay markaa tii buu rasuulka ilaahay uguma maleeyey salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh tan weli xadiid baa ma dariiq kale inoo dambeeya xadiidka kale bal halkan rasuulka ilaahay inoogu caddeeyey ummad la masakhay inaanay nasli yeelanahayna waan sheegi doonaa dee kollay kitaabka wax kuba sugan markaasaa muxuu yihi qaala abu hurayrata abu hurayra wuxuu yihi faxadatu hada alxadiida xadiidkan baan waxaan ugu waramay kacban waa kacbulaxbaar ninkii la odhanayay waa nin mukhadrama waqtigii rasuulka ilaahayba nin aada u weyn buu ahaaba laakiin waqtigii cumariya buu yimi oo dee islaamkiisuna waqtiga ayadaasuu ahaaba waa reer yamaneed dee laakiin diinta yahuudiyadana waa haystay markaa horeenu islaamin aqoon basarana waa u lahaa kutubtaasoo waa taasoo akhbaartan israa'iiliyaadka qeyb badan oo kaba mida dee waaba isaga dariiqiisa waxa laguba wariyaa faqaala kacab baa wuxuu yihi anta adiga miya abaa hurayrow samicta wuu maqlay xadiidkan min rasuulillaahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahay baad adigu ka maqasha qultu waxaan nacam haa qaala wuxuu yihi dalika hadalkaasoo anta samictahu miraaran marar buu ku celceliyey qultu waxaan idhi marka abu hurayra leh aqra' tawraat anuma tawraad baan aqriyaayo oo aan aqaanaa ama sida cibaarada dambe laiguba soo dejiyay anugu kutubtii hore ma aqaan tawraadna ma aqaan saa daraaddeed waxaan aan sheegayaa waa wixii aan rasuulka ilaahay ka maqlay un salawaatullaahi wasalaamu caleyh tawraad anugu aan wax ka soo naqlinayo ama kutubtaa hore mid kaa mid oon kusoo naqlinayo cahdi qadiim iyo cahdi jadiida toona taasi ma jirto waxa wey dee kacbulaxbaar iyo qolooyinkii taalawan oo xadiidka waana dee tan ay culimmadu kutubta musalaxa kuba sheegaan min saxaabi aan kutubtaa hore macrifo iyo aqoon uba lahayn ama dee waxba aanu lahayn hadduu sheego waxaan ijtihaad iyo ra'yi lagu ogaan karin waxani waa wax in dee cilmi loo leeyiyo tawqiif mooyaane aan ijtihaad lagu ogaan karin hadduu sheego xadiidka waxaa laga dhigaa asalkiisu ama xukumkiisu inuu marfuuc yahay xukm rafci bay culimadu siiyaan waayo ijtihaad laguma ogaan karo ra'yi kuma soo bixi karo waana kan sheegay kutubtii horena nin yaqaana ma ahayn marka waa in kolley rasuulka ilaahay xaggiisa salawaat ullaahi wasalaamu caleyh yaanu tasil caddayninbe oo xaggaas uu ka qaatay oo waa kuwan waxyaalaha la yidhaha xukmu rafci bay leeyihin ee axaadiidta ayay kaba mid tahay saxaabi hadduu waa maa laa majaala lira'yi fiih uu kuba qawlo onu kutubtaa hore qoyn lakiin hadduu saxaabigu kutubtii hore wax ka yaqaanay iyada taa waxaa laga dhigayaa khabar israa'iiliya inuu yahayo markaa xukmu rafci lama siinayo waana kan imika hadalkiisiio aniguma dee towraad baan aqriyaa ama kutubtaa hore waxaan sheegayaa waxaan rasuulka ilaahay kaba maqlay qaala isxaaqu fii riwaayatihi laa nadri ma facalat waa in isxaaq iyo muxamed labada muxamed bay ahaayeen xadiidka ciddii muslim kaba wariyey iyaguna cabdulwahaab ka wada wariyey marka laa yudra oo majhuul loo binayo ma facalat waa labada maxamed riwaayadooda laakiin isxaaq laa nadri waa ficilkoo musamo lagaba dhigo waliba mutakalim annagu ma garanayno ma facalat waxa ay samaysay hal hiya halakat am hiya mawjuuda inay halaagsantay oonay dee jirinba oo iyo dee in waxa weeyaan ay jirto laakiin ay wax kala tahay oona dee suure ibnu aadam laga kaxeeyey ma garanayno iyo laa yudra waa macnu waa mid waxadaanii abu quraybin moxamed ibn اlcalaayi qaala xadaثana abu usamata can hishaami hishaam ibn xasan can muxamedi can abi hurayrata qaala anahu qaal alfaraةu maskun halkan waaba jazmin laakiin in waxa weeye waxaa iminka abu hurayra xadiidka aniga lafdigii marfuuc ahaan inooma aha lakiin de asalkiisu xadiidka waa marfuuc lafdigii hore rasuulka ilaahay dee uu sariixaan inooga soo naqliyna waa kii anigu xubaaban u malaynaya ama dee inay maski tahay rasuulka ilaahay muu jazminayn ijtihaad bay ahayd dani bay ahayd walow raaha ila alfara alaa tarawnaha waa kaa ciladiina wuxuu ugu malaynayebe wa aayatu dalika calaamada inay maski tahay tilmaamaysa ee u daliilina annahu yudacu waa la dhigayaa bayna yadayha labanu lghanami aricaanihi fatashrabuhu way cabaysaa wa yudacu waa la dhigayaa bayna yadayha horteeda labanu libili geela caanihiiso falaa taduuquhu ma dhadhaminayso dee markaa waa inay qoladii reer bani israa'iil ay tahay ee iyagu aan hilibka geela iyo caanihiisa cabi deg waxa weeyaan aan ku intifaaci jirin ba cuni jirin oon cabi jirin caanaana faqaala lahu kacbun kacab baa wuxuu ku yidhi asamicta hada min rasuuli illaahi salى اllahu alayh wasalam hadalkaa ama arrinkan rasuulka ilaahay miyaad ka maqashay qaala markaa wuxuu yidhi abuu hurayra afa unsilat calaya tawraato ma aniga towraad baa laigu soo dejiyo towraad baan wax ka soo naqlinaya ha oo waxaan rasuulka ilaahay kaga maqlay bal xadiidka kolley waxaan leenahay waa ijtihaad waana kan rasuulka ilaahay dani kaba cabire laakiin dee xadiid kale rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh inooguma caddeeyey waa tan oo dee qur-aankaba way inoogu sugantahay dad in la masakhay oo loo bedelay khanaasiir iyo qirado lagaba dhigay taa qur-aanka inoogu sugantaho waa wax dee bal matalan dhacay oo markii kufrigoodii iyo takdiibkoodu batayba ciqaabtoodii laga dhigay in la masakhayba oo qirado iyo khanaasiir kunu qiraadatan khaasiin bal matalan lagaba dhigay haddaba laakiin qiradadaas iyo khanaasiirtaas waxaa rasuulka ilaahay noo caddeeyey salawaat ullaahi wasalaamu caleyh daayeeradan iyo doofaaradan imika jira inay kaanad qabla dalik intaan qoladaa la masakhinba inay jireen ilaahayna subxaana wa tacaala aanu nasri u yeelin cid uu masakhay asalkoodu ibnu aadam ahaa oo suuradoodii san ciqaab ahaan u bedelay inaanu taran u yeelin oo adduunyada aanay kusii tarmina way tba dhammaadeen waa la halaagay uun iyagu ee laakiin waxaan iyagu adduunyada ku tarmiyo joogay ee doofaaraiyo daayaradii waa wax horeba u jiray oo ilaahay abuuray dee markaa khalqigan kale iyo xayawaankan kaleba uu abuuray bal taasba weeye laakiin tani waxay noqonaysaa un intaan rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh taa ogaan ayay tahay arrinkuna ijtihaad iyo dani buu ahaaye dee may ahayn wuxuu jasminayay walow lafdigan dambe jasmini kuma sugantahay laakiin lafdi ahaan kii hore ee dee marfuuca sariixaan ahaaba waa taa inooguma sugan wixii rasuulka ilaahay ugu maleeyey ee uu markaa inay yihiin maskina ee waa kan xadiidka inooguma sugan baabun laa yurdaqu lama qaniinayo almu'minu ruuxa mu'minka ah min juxrin god xaggii maratayni laba goor waa lafdiga xadiidka ee noo soo socda wuxuu yihi markaa musanifku xadaثana qutaybaة bnu saciidi qaala xadaثana layثu can cuqayri can الzuhriyi can ibn الmusayibi can abi hurayrata can الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam qaala anahu qaal wuxuu yihi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu عalayh laa yuldaqu lama qaniinayo bal keynta waan daminaynaa markaa waa laadu waa naafiya waa jumlo khabariya markaas waa khabar laa yurdaqu lama qaniinayo oo almu'minu ruuxa mu'minka ah min juxrin god waaxidin keli ah maratayni laba goorun xaggii lagama wada qaniino haddii aynu keynta la kasriyo waa riwaaye iyaduna halkan way soo naqliyeenbe ama laba wej bay ku wariyeene laa yurdaqi lmu'minu dee asalku laa yurdaq buu ahaa waxaa keenay kasradan iltiqaau saakineynkan unbaa keenay eh laadu naahiyay noqonoo waa yaan la qaniinin macnaa ha digtoonaada ruuxa muslimka ruuxu digtoon haba noqdoo yaan la qaniinin min juxrin god waaxidin keliya macnaa jiha keliya uun xaggeed maratayni laba gooro yaan jiha keliya uun laba goor aan laga wada dagin taas baa rasuulka ilahi yihi salawaat ullahi wasalaamu caleyh macnaa xadiidku waxa weeya ruuxa mu'minkii de waxa weeyaan mamduuxii maka halkan waa ruuxa ka caaqalka xaasimka umuurihiisa dabdinaya digtoon xadir isdhowrid badan is-ilaalin badan digtooni badan markaa haddii bal ay dhacdaba mar in meel lagaba daga ama jiha ay wax ugaba yimaadaan dhibi dee waa wixii taasoo kale wuu iska ilaalinayaa fi lmustaqbalo waa ka digtoon yahayoo halkii uun iyo wixii markii hore halkii ay dhibtu ugaba timi ama lagaba dagay oo kale uun imika mar labaad kuma dhacaya ti lagama dagayo waa ruuxa mu'minka macnaa haddii ay nahyi kaba dhignana macnaa ha digtoonaada un weeye macnaa xaaladiisa taasa khabarkii oo ruuxa mu'minkaa sifadiisu waxay noqotay waa inuu xadir noqdo digtoon oo aanu noqon ruux mugafalo oo yukhdacu maratan bacda ukhra hadiyo goor la dago oo iyadoo markii hore la dagay ama halkan wardo iyo meel dhibi ay ugaba timi haddana arrinkuun mar kale ku dhaco mar kale ku dhaco arrinku inuu taa noqdo maaha waa inuu ruux digtoon is-ilaaliya balan noqdo haddii mar ay meel wax kagaba yimaadaan ama jiho lagaba dago inaanay jihadii uun mar kale haddana aan lagaba dagin taas baa ruuxa mu'minkii xaaladiisu ay tahay oo waa arrinku waxa weeyaan un waa ruuxa muminka inuu xadir noqdo weeye xaaladiisu inay taa noqoto si inuu ruux muqafalo had iyo goor kalba jia keliya un iyo meeshii un kalba dhibta ay ugaba timaado an oo ayaanu dee imika ruux haddii god lagaba qadino ama intuu meel gacantiisa geliya wax qaba qadinaan de way adagtay inuu mar labaad un halkii intuu ku celiya haddana lagaba qadino waa ka digtoonaanaya waa iskaba ilaalinaya saas oo kale inuu ruuxii muminkaa noqdo kale culimada waxay dhahaan xadiidku markan dee barhkood maala carbeedoo hore ayay kaba dhigaan barhna waxay leeyihin may rasuulka ilaahay baaba ugu horreeyay cid tidhaha cibaaradan cibaaradan macnaheeduna taa yahay waxaana sababtu ay hayd baabay dhahaan maalintii beder ayaa dadkii la qabtay ee la qafaashay waxaa kaba mid ahaa ee lasoo qabtay ee asrihii in abaa caza ama abu caza laba odhanayay bal eegtana qolooyinkiina sharxu sababta sheekuu dhiganaya waxaana uu yihi wasabab اxadiiثi macruufu wahuwa ana الnabiya salى الlahu عalيه wasalam asara abaa waxaa ii taalla kayn iyo ra dee abaa kirata laba idhaaho waase ii taalla ashaacir maxaa idinka idin yeela cayn yaza sax wey teeda wey ayaa qaladku haddaba yahay ee waa abaa cazata ninkan nin macruuf ahaa maalintii beder baa la qabtay dadkii badnaa ee la qabto kuba jiray rasuulka ilaahay buu salawaat ullaahi wasalaamu calayh faqri iyo ciyaalna waa u sheegtay dee dayacan iyo baahi uu baahan yahay oo wuxuu weydiisay inuu sii daayo rasuulka ilaahayna salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waa sii daayey isagoo fidyo kaba qaadan ee laakiin wuxuu kula cahdtamay nin shaaciruu ahaaye inaanu mar dambe dee dagaalkiisii afeed usoo laaminoo aanu dadka kuba boorin oo rasuulka ilaahayna iyo muslimiinta aanu soo caayin la dagaalamkood iyo waxyaalaha caynkaasna dadka aanu ku guubaabin taas buu rasuulka ilaahay cahdi kula galay sidiibu kuba sii daayey sanadii ka dambeysay uxud hatii dee muslimiinta wixii gaadhayba ay gaadheen waxa weeye dee qaladkii iyaga xaggooda kaba yimi iyo rasuulka ilaahay ay arrinkiisii caasiyeen iyo barhkood si ilaahay uba qur-aanka suurato marka ali cimraan dee iyagu doonaya qanaaimtii waxyaalahaasi ay soo galeenba iyadoo markii hore ilaahay nasrigii siiyey iyo guushii maalintii ku xigtay ay uxud ay dhacday waa ghaswadii la baxday ghaswatu xamraa alasad rasuulka ilaahay ka baqday inay nimankii dib usoo rogaal celiyaan dee markay ogaadeen dad badan oo dhintay iyo dad badan oo dhaawacan oo yidhaahaanba imaka ayay dee fursadaan haysanaaye aan dee bal maala imaka aanu kaba faaruqna iyagii rasuulka ilaahay wuxuu amray in la baxo bal uu diidayna cid aan shalay joogin inay raacdo oo dadkii dad waxoogaa ayaa raacay toddobaataneeye oo dee dadkii shalay joogo oo inba barhkood ay dhaawacayn oo barhkood dhaawacii baan ay la socon karahaynba adugu ilaa ximraalu asad baa la tegay de iyaguna markay maqleen warkii iyagoo markii hore taas yidhi baan idinku tashaday markay maqleen rasuulka ilaahay uu soo baxayay dib cagaab wax uga dayeen oo ay iska socdeen waana dee kollay muhimadii rasuulka ilaah baxay aada ayayd iyo qaradkii laga lahaa ujeedadii laga lahaa way ku xaqiiqowday ee maalintiibu haddana rasuulka ilaahay gaadhay ninkan abucaza la qabtay abucaza la qabtay markaasoo baahidii oo kala sheegtay iyo isii daayo markaasaa la yidhaha rasuulka ilaahay baa xadiidkan laa yulduqu lmu'minu min jurxin waaxida maratayn macnaa laa tamsaxu caaridayka bimaka wataqulu sakirtu bimuxamadin maratayn dhabanadaad iyo galkaaga ma salaaxi doontid maka adigoo odhanaya laba goor baad maxamed khiyaameeyo markaas baa la dilay oo halkii baa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh abucuza kuba dilay waa sababtii xadiidka oo kale dee waa arrintii haddana tii buu doonay inuu kuba celiyo maantana si laguma sii daayo waana kan waayo markii muu oofin oo bal maka un hadduu ku jooge tihaamuu ku wareegayay isagoo markii uxud loo loo saababaxayay dee dadka dhiirinayo in dee markaa lasoo baxo oo la dagaal tago kuwa dhiirinaya dee markaa taas baabay ahayd baa la yidhaha sababtu waa abucazab macnuhuna waa taa aan leenahayo ruuxii mu'minkaa haddii darar iyo dhibi meel ay ugaba timaado dee inuu dhibtii un mar labaad ay xaggiin ugaba timaado maaha waa inuu iskaba ilaaliyo si aanu wixii markii hore uu ku dhacay ama aanu ugu dhicin mar labaad xadثnي abu الطاhر xrmlة بن yaحyى qال أخbarna بن وهb عan يuنسxa وxadثnي زhير بن xرب ومحamed بن xاtم qال xadثna يعqب بن إبراhيم qال xadثna بن أخhi بن شhهاaب عan cmه عan بن المصyب عan أbي هريرaة عan النaبي صلى الله عليه وsلم بmثل xadiidkii imkaan kaba soo baxnay un mid laba mid ah bab اlmؤmiن أmrh kل khayر waa ta aan lahayn baabun fi axaadiida mutafariqa markaan idhaahno abwaabtan imika saddexda ee ka dambeysay nusqooyinka qaarkood kumay sugnayn taas baana dee way kuma rumoobaysaa tarjamadaa hore oo ah axaadiid kala duwan oo dee meel keliya haddana lagu soo ururinayo sida uu imaam nawawi raximah llahu tacaala wuxuu wada uu abwaab iyo abwaab iyo abwaab kitaabkiisa riyaadsaalixiin uu soo wadaba markuu akhirka kitaabka soo gaadho kitaab buu dhigtaa kitaab lmansuuraat waa axaadiid firarsan weeyaanoo kala duwan iyo walmulaxbaab kitaabku uba dhigto dee aan imika axaadiisi way kala duwantahe waxyaalo kala duwan ay laba hadlaysaa taas ee bal markaa laakiin halkan way koobanta haddii laakiin xadiid keliya lagu daayo dee axaadiid mutafariqa ma noqonayso haddaba almuminu amruhu kulluhu khayr ruuxa muminka arrintiisu dhammaantiiba waa khayr xadiidkay nooguba imanaysa wuxuu yihi muslim xadaثna hdaam بن khaldin الأزdiي وشhaybاn بن فaruka جamيعا عan سulayman بn المغيraةi وlفظ لشhaybاna qala xadaثna sulayman waa sulayman بn mغirih un qaala xadaثna haaبit ee wuxuu leeyahy shaybاn buu usoo celiyey lafdiga oo ina markuu yihi labadooduba sulayman بn المغire ka wariyeen ayaa lafdiga shaybاn baa le haddaba shaybاn lafdigiisu muxuu ahaa xadaثna sulayman xadaثna haaبit عan cabdالرaحman بn abi layla can shayb qaala anahu qaal qaala rasuul اlahi salى اllahu alayhi wasalam shayb waa shayb sani rubi saxaabigii dadkii ilaahay daraaddii loo dhibay loo cadaabay ahaa makana waayo reer maka muu ahayn asalkiisa hore waa carab baa la yidhaha reer bani namir ee isagoo yar ba malaa reer rum ay intay dhulkaa bayna nahray bay degayeen dejre iyo furaad dhexdooda isagoo yar ay qafaasheen ay waddankoodii la tegeen uu kuba kuray oo tan suhayb rumi la idhaah ayaa markii dambana niman reer bani kelbi ah kasoo iibsadeen iyagoo makay kaba iibiyeen cabdillahi bnu judcaan ninkii la odhan jiray ee reer bani time ninkaasuu laba joogo dee xoreeyeen oo markii dambana ilaa uu ka dhimanayo waa laasimay nin farsamo yaqaanna waaba aha markaa taas buu ahaayo markii uu islaamay islaamkii uu degdegayna waa taa dee dhib badan cid daafacdaa ma jirte isaga uu laba kulmay uu kala kulmay dadkii qureysheed qaala wuxuu yihi suhayb qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi cajaban liamri lmu'min macnaa cajaban acjabu cajaban wey waxaa la yaab leh oo ruuxa mu'minka arrinkiisa iyo amarkiisa la yaab buu leeyahy waa wax lala yaabo shanigiisa ina amrahu waa tan cajabnimadi ina amrahu ruuxa muslimkaa ee islaamkiisi muminkaa iimaankiisu dhan yahay ama toosan arrinkiisu kullahu dhammaantii khayrun waa u khayrun macnaa xaalo kastuu ku jiro waa dan tafsiirku inoo imanayse wanaag iyo maslaxo iyo faa'iido ayuun baabay u tahayba walaysa dalika liaxadin arrinkaas ah in xaalo kastuu ruuxu kuba sugan yahay ay khayrun u tahay khayrkaasi ama mid markaa jooga ha noqdo ama mid ma-aala iyo caaqibada fiican ee dee isaga sugaysa haba noqotee arrinkaasi uma sugnaanin ilaa lilmu'mini mu'minka mooyo gaalkii uma sugna munaafiqii uma sugna bal mu'minkii aan toosnayn ee dee sifadan aan ku sifoobin arrinkaasi uma sugna waaba tan markaa arrinkii in asaabatu hadday asiibto ruuxii mu'minkaa sarraau waa raaxo iyo nicmo iyo sacata caysh caafimaad ayuu helay badbaaduu helay risqi waasaca ayuu helay bal waa waxyaalahaas wax dee kaba farxiya shakara ilaahay buu nicamtaas oo nicmaa asiibtay dee nicamta ilaahayna way badan tahaye ilaahay buu ugu shukriyayaa nicamti uu garanaya ilaahay rabbi inuu ilaahay ka ugu nicmeeyo yahay ilaahay buu ugu shukriyayaa fa kaana macnaa shukruhu weeye shukrigaa uu ilaahay uguba shukriyey baa khayra lahu oo dee nicmadii u joogtayna baaqi bay u noqon waayo shukriga waxaa la yidhaahaa waa qaydu liلnicmaةi الxaaliya nicmada markaa joogta dabr buu u yahay wa jalb lilmaزid weye hadda mid kalena waa soo jiidanaya lan shakartum laazidanakum tii iyada aad haysayna uu kuu dabraya waa kuu xoraya baaqi bay kuu noqon mid kale oo ziyaado ana waa soo jiidaya shukrigu haddaba shukrigaa uu ilaahay ugu shukriyey nicmadaasi mid u khayr badan buu noqonaya dee kollay raaxa iyo nicmaabu kuma jira waa khayrkaas markaa jooga iyo ajirgan iyo hawaabkan shukriga uu kaba helay iyo masiidkan oo isaguna dee markaa iyo nicam kaleba ay u xidhiidhayso wain asaabato hadday asiibto daraa oo dhib xanuun baa asiibay belaayo ayaa asiibtay musiiba kuba dhacday faqri iyo baahi baa asiibay waa wax adigu dhiba sabara ruuxii muminkaa wuu sabraya wuu sabraya jazac iyo waxyaalaha lama imanayo wakaana wuxuu ahaanayaa sabirkaysaas waa sabirkaa uu sabray khayran lahu mid isaga u khayr badan buu noqonayaa oo ujeeddadu waxa weya dee sabirkii ajriga badan ee uu helayo inamaa yuwafa asaabiruuna ajrahum bikayri xisaab waa mid gees kalena ruuxu markuu saabirkaa yahay dhibtii haysatayna waa ka ma-aalkaasna waa ogyahaye isagii dhib ahaan daahir ahaan ha u haysatee qalbi ahaan kama hayso oo ilaahay buu raalli kagaba yahay tan oo qalbigiisi waa qalbigaa murtaaxa iska degane dhibtan iyo waxyaalahaasi aanay dee haysanba marka labada xaalabo isaga o dee kollayna shaksigu labada xaalabo bu mid ku jira ama raaxo iyo barwaaqo iyo wax kaba farxiyu kuba sugan yahay iyo nicmo ama dhib baa jirtaa maha macnaa markasta way joogtaa de kollay labada xaalab midun kama badhnaanayo marka labadii xaalabo kol hadduu ti uu markaa asaraana uu shukriyayo adaraana uu sabrayo kollay khayrunba arrintiisaba tahy waa khayrkaa daa'imka ama ruuxa kale muminkaay maalintay dee asara ama wax ka farxiye barwaaqo iyo raaxo uu helo waa kibraya ilaahay buu iloobayaa waaba kibrayaa ina alinsaana la yadqa allahu istaknaba waa kibraya dee taasna maxay noqon dembi horta waa kasbaday nicamtiina dee waa kan kaba kufriyo iyaduna maxay halis u tahay in wixii lagaba qaado taas oo horta haddii ay dhibi asiibtana waa kan jazac iyo sabir la-aan iyo bal umuurahaas dajar uu wixiiba qadarkii iyo uu kaba xanaaqa iyo taasi ay kuba sugnaanayso tanna ajrigii sabirka uu ka helaa waa waaya bal iyadoo dhibi haysatayba haddana dhib kale ugu biiraysaa oo qalbigiisii baaba cadaabad markaas fikirkan iyo jazacan iyo waxyaalahaas waa dhibtii haysatay oo dhib kale ay uguma biirtay ajrigii uu waayey ciqaab uu laba kulmayo sakad uu yeeshay dee man radya falahu rida waman sakada falahu sakad ama sukd bal markaa taas wey macnaa ruuxa muminka haddaba xaaladiis dee labadaa wey waa labada kollay labada bu kaba dhexeeya un dee kollay labadooda midbu kuba sugaya markaa waa wada khayrun weye bal markaa ruuxii muminka dee waa ruuxii muminka ee taabkaa oo kale ayay noqonaysaa oo n kaladu qadarkii kuba sabrayo haddii wax kale markaa uu helana ilaahay uguma shukriyayo waa khayrkaa daaimka iyo nicamtaa daaimka kelimad kooban oo uu leeyahay jilani raximah llahu tacaala imaam caabid uu ahaa kollayna isagu waxyaalaha dee inagayna soo gaadhay san iyo fikradan iyo wax kaba dheer baabu ahaa kollay ilaa uu kaba dhimanayena ninkaa kutubta aqriyayee daaciga ahaayee dikriga iyo cibaadada badan kuma jire kumayaal iyo kumayaal gacmihiisa ay kuba toobad keeneenba ayaa sad kitaabkiisa futuuxulgeyb oo saddex cibaaro dee kollay waa macnaa waa cibaaraad aada u yar muhima xadiidkuna kollay qaybunbu kaba noqone ayaa waxay dhaha ruuxa muminka kollay saddex xaalo ayuunbu kaba dhexeeya bayna amrin yamtailu wa nahyin yajtanibu wa qadarin yardaa bih waa ruuxii hadiyo goor waa xaalo aanu kaba baxaynba ruuxii muminka muxuu leeyahy amar dee ilaahay amray wax la faray oo uu hogaansamayo iyo nahyi wax lagaba nahyo de haddii ay xaalo ay waxyaala yimaadaan oo ka dheeraanayo iyo qadar waa wixii loo qoray iyo qadarkii oo kuba raali noqonay saddexdaa cibaaro waa sadarkaa keliya ayaa ibnu taymiya raximah llahu tacaala kitaabkani waa majmuuc lfataawa mujaladka tobnaad weeye boqol safxa in ku dhow buu kuba sharxaa isagoo kalka cabirayo qaala shaikhu lqudwa isaguo ujeedaa jeeraada kolou odhanayo qaalo suufiyu sunniyu suufigii sunniga ah kol u odhanayo qaala imaamu rabbaaniyu waa saddexdan xaalo waa mujaladka tobnaad kolley qaybihiisa dambe waa ilaa boqol safxoo kale dee waana umuuro xadiidkeenana soo gelaya si fiican uba sharxayo bal waa taasoo wala uu kusoo ururiyo ina waxoo dhanbiba amarka ay noqonayaan amri yamtailu oo wixii kalena amarkuuna ay soo raacayaan sabirkiina waa wax la faray nahyiinu ka dheeraado oo wax la faray taasoo kale waana majmuuc alfataawa labada mujaladi suluubka iyo aadaabtiiyo tasawufkiya kagaba hadlo waa mujaladka hore waa mujaladka tobnaad oo oo de markaasi oo saddexda xaalo macnaa ruuxii muminka kolley waa intaa midubu kuma sugan yahi de intina hadduu sideedii ulaba ilaaliyo khayr iyo barwaaqada iyo khayrkaasu ku jiraya iyo raaxada iyo ajir u socdo daa'ima taasuu kuma jiraya fakana khayra lahu baabu nahyi can ilmadxi ida kana fiihi ifraadu wakifa minhu fitnat cala lmamduuxi wuxuu u baabaysan yahay baabu nahyi nahyinta baabkeedii la iskaba nahiyayey can ilmadxi ammaan la ammaano oo waxa weeyaan dee shaksigii la ammaano idaa kaana fiihi hadduu kuba sugan yahay madxiga weeye ifraadun kutalaxtag iyo ku-xeel dheeraan iyo sade had iyo goor ruux ammaanaya khaasatan dadka damac wuxuu ammaanaya maha ninka wanaag uu leeya uu kuba sheegay isagoo damac iyo waxyaalahaasi ku jirin kuwa ruuxan wax kaga doonaya sida shucarada oo kale iyo kuwaas oo kale ama dadkaas dee hadiyo goor waxaan jirin oo ruuxii lagu ammaanaa jirta xadgudubbaaba jirta oo kale taas inay waxbuu kuba doonaya haddaba haddii ifraad kuba sugan yahay waa ruuxii oo waxaanu mudan laguma sifeeyo lagu xeeldheeraado taas oo kale wakiifa la cabsado oo minhu ay min almadxi madxiga xaggii lagaba cabsado fitnatun cala mamduuxi weeye fidno ruuxan la ammaanaya kuba timaado macnaa laba darar buu ammaanti leedahay buu leeyahay haddii labadaa darar laga waayo dee dhib ma laho axaadiisii kala duwaneyd ee madxiga kuba timaa laguma xambaaraya markaa iska jaa-is buu noqonayaa oona labadaa darar midna yeelan darar ahaan waxa weeyaan ruuxan maadixaa ayaa khaasatan dadka damac iyo waxyaala iyo dee waxdoon ruuxa u ammaanaya ama nasir ha ku ammaanayeen ama nadmi ha ku ammaanayeen mubaalago waxaan jirin oon awsaaftiisa inay kuma sifeeyo kadib lagama waayiyo been iyo waxyaale aan jirin oo laba sheego taasba weeye waayo dee waxbuu kuma doonaya waa had iyo goor dadkaa xirfadoodu taaba tahay waa taasoo dee shaacir kasta ee barhkood ilahi laa tuaakhir shaaxiran nin gabayaaya khaasatan kuwa arrintoodu tay hala saaxiibin walaan hala noqon oo kale ay leeyihin dee waxa wey laa yamdaxuka ilaa bithaman wayahjuuka majrana wey horta hadduu ku ammaano waa lacagub wuxuu kugu ammaanaa de waa iyadoo wax kaa helay laakiin cayba noqoto maalinta wixii kaa haya iyadoona hadda waxtaas bilaashna u kuu caaya iyado majaad ahaan iyo tan ma bilaash iyo majaad ayay caydiisu noqonaysaa laakiin horta ta hore waxaad kaga heshaa ammaan de waa waxaad siisay ama ta kale bilaash iyadoon waxba jirin ayu dee maalinta wixii waayaba kaasoo kale haddaba dee adinkoodu ayaa mubaalaqa iyo taasoo kale ah taas waa mid waayo kadibka jaanib kalena waxaa jirta ruuxii la ammaanayey dee waxaa dhacaysa inuu naftiisii ay cajab geliso uu yidhaahoba isla weynaado oo markaa laba marad oo aada u khadiiro ama laba dembiyo waaweyna uu kuba dhaco mid weeyaana waa alcujbu binafs naftiisi baa cajab gelisay oo taas oo kale arrinta kalena atakabur cala alkhalqiba dadkiiba inuu yidhaha adaa ka wada sarreeyo dadkii iskaba sarreysiyo kaba kibro taasna waa kii kibirku inuu dee waxii naar lagu dee xataa haba yaraade naar laguma gelayo ta ruuxii mamduuxaana arrinkana aafadaasaa uguma sugan kii maadixa ahaana dee kadibka iyo waxyaalahaas iyo umuurahaasa uguma sugan haddaba markuu noocaa yahay nahite ama sheekhu raximahullah si fiican buu yeelay kollay dee kutubtiisana waa kusoo qaadaa riyaadkii adkaarkaba waa arrintan qaydkeed markaa maaha un guud ahaan mad ammaan oo dhami waa mamnuuc maaha ammaan oo dhami iyo ruuxii in la ammaano ee haddii ifraad uu jiro mamnuuc buu noqon haddii ruuxan la ammaanayo loo baqanayo dee inuu isaga naftiisu ay cajab geliso mamnuucaasuu noqon haddii laakiin ruuxii wanaagu leeyahay laguma sheego ani ifraad jirin gees kalena isagii taa loogaba aamin yahay bal ay dhici karta in ruuxii dee khayrkii uu samaynayaaba lagu dhiirinaya marka laguba ammaano cid kalaaba kuba dayanaysa oo kale umuuraha caynkaaseni labadan dhib ee meesha jirta labadiiba laga aamin yahay marka waa axaadiisa kale soo kuba xambaaraya axaadiisii kale madxiga ama rasuulka ilaahay cid ammaanayba ama taas oo kale waa wixii laguba xambaaraya ama dee saxaabadii wixii lainoogaba soo naqliyay igu dhexdooda ay samaaneen oo kale iyo waa jaanibka laguba xambaarayo wuxuu markaa musanifku xadaثna yaحya بn yaحya qala xadaثna يزيid بn زurayc عan khalid الxadاi عan cabdالرaحman بn abi bakrata عan abihi qala anahu qaal abu bakra ayaa yihi صaxaabiga madaxa uu ammaanay rajulu nin ba rajula laynooma soo naqlin labadaba magacyadoodii cinda الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay agtiisa ayuu kuwa ammaanay de bal waxa weya waana suurtagal suxaafna yidhaha maxjin ibn اdrع oo rasuulka ilaahay xadiidkan adabulmufradka bukhaari bay kuba sugan tahay oo si wuxuu nin ammaanayay rasuulka ilaahay agtiisu yihi rasuulka ilaahay maqashintaa in lagu fasiraana waaba suurtagale bal nin baa nin ammaanay rasuulka ilahay agtiisa qaala wuxuu yihi dee waanu ammaanayo kollay ammaantiisa wax kaba mid ahaa way noo soo socdaan oo inuu yidhiba rasuulka ilaahay dabade cid waxaa dhinaca caynkaasa ninkan kaga mudan maba garanaya iyo waa heerku gaadhsiiyey waa lafdiga inoo dambeeya faqaala rasuulka ilaahay baa wuxuu uhi wayxaka waa kelimo kollay dee kitaabkana marar kala duwan aan soo maray waxay ka cabiraan kelimatu taraxum watawajucba waa kelimo tilmaamaysa naxid ruuxa loo naxayiya damaqsi loo damaqsanaya wayxaka laguma yidhi oo waxaaba yidhaaheen waa dhib ama halako ruuxu aanu galabsan ruuxa kuba dhaca ayaa wayxaka loo yidhaah marka ama iyadoo haddii waxaan galabsaday weylaka waa taa laba yidhaha kolkol haddaba madxi iyo icjaabna waa loolaba yimaadaa bal imika waxa weeyaan ruuxii buu rasuulka ilaahay ka sajrinaya hadalkan oo wuxuu ku yihi qadacta waad goysay cunuqa saaxibika ninkan aad ammaanaysa saaxibkaaga ah luquntiisii baad goysay waa dishay qadacta cunuqa saaxibika miraaran uu ku celceliyo oo markaa goynta halkani waxa ay tahayba waa imika rasuulka ilahi wuxuu kaba dhigayaa kol haddii ruuxani waxaan maqlu isla weynaado ay naftiisa cajab geliso kibir iyo icjaab ku beerto diin ahaan buu halaagsamaya marka muxuu la mid yahay ruux la dilo oo kale ruuxii la dilo quntiisa la gooyo wuu halaagsamay laakiin badan ahaan buu uhalaagsamaya adduunyo kana diin ahaan ayuu uhalaagsamaya waa xagga xagga dee munaasabadu ay tahay oo dee waxaad la mid tahay ruuxii waa dishay sababtu fasaad baa ugaba imanaya diineed oo lamida ruux dhintay oo kale iyo ruux luqunta laga gooyo oo kale arrintiisu ay noqoto marka rasuulka ilaahi haddana salawaat ullahi wasalaamu caleyh de kolley waa las ammaanayaa bal ammaantii iyo say adagteedu tahay iyo usluubkeeda fiican siduu yahay isagoo inoo wada sheegaya guud ahaan baa wuxuu ihi idaa kaana hadduu yahay axadukum axadkiin maadixan mid ammaanaya saaxibahu ninkan saaxibkiisa laa maxaa la tahy arrinku waxay keenaysaa horta bal iskaba ilaaliya iskaba daaya waayo had iyo goor mujaazafo iyo mubaalaqo iyo ifraad madxi waa yimaadaa taas layskama dhowro inta badan haddaba haddii laa maxalatadu waa laabudda hadday mahuraan kolley waa mid ammaanayo oon daynahayn falyaqul ha yidhaaho axsibu waxaan u malaynayaa fulanan hebel waxaan u malaynayaa kada wa kada inuu saa iyo saa yahay ag yaanu jazminin ilaah baa xaqiiqada og isaga wax daahira u muuqdee waxaa laga yaabaa baatinku inuu kaba duwan yahay ilaah baa ah kaa saraairta iyo waxa la qarsanayo ogiya shayga xaqiiqadiisu say tahay ee isagu taahira axsibu waxaan u malaynayaa fulana wallahu ilaahay baana xasiibuhu ay muxaasibhu haddaan min alxisaab lafdiga kaba dhigno ilaahay baa ah ka xisaabaya ilaahay baa ah ka og markaa camalkiisani wuxuu yahay iyo waxaa u qarsoonba og eh anigu hebel saasaan u malaynayaa walaa uzaki ma taskiyeynayo oo cala llahi axada ilaahay korkii axadna macnaa ma goynayo uma goynayo saasuu yahayo hebel waa weli ilaahayo waa addoon saalixoo taasoo kale ayaanu odhanin e oo taa ma taskiyeynaya ha idhaaha axsibu fulana hadalka waa inoo socda ha idhaaha axsibuhu in kaana yaclamu dalika in kaana yaclamu dalika waa jumlo muctaridaa oo axsibu iyo dee macmuulkeedii soo kala dhex gashay oo dee bal matalan marka ha idhaaho axsibuhu waan u malaynayaa kada wa kada saa iyo saa inuu yahay addoon saalixa inuu yahay inuu dee addoon khayr ley inuu yahay waxyaalaha sidaasa inuu yahay ayaan u malaynayaa goormu taa odhanaya waliba in kaana yaclamu dalika maha isagoon xataa tii ku ogeyno beentay inuu yidhaaho ee hadduu og yahay dee saa uu malaynayo uu ka ogyay dee isagu daahir ahaan oo arrinku taa yahay dhab ay tahay oo run ay kaba tahay arrinkaasi ha yidhaaho axsibu kada wakada ayaanu odhanin huwa kada wakada saasuu yahay ha yidhaahoba dee wallahu xasiibu ama walaa uzaki cala llahi axadan hadduu kuma gaabsado axsibuhu kada wakadana waaba sax in in kaana yaclamu dalkana waa muctarid axsibuhu iyo kada wakadadii ayay soo kala dhex gashay oo macnaa hadduu og yahay arrintu aanay been ahayn ee uu og yahay arrinku inuu kaa yahay ha yidhaaho saas wey bal kolley xadiidka riwaayaad baa inoo soco ama baabku dee waxoogaaba axaadiid baa xoogaa ayaa inoogu sahlan laba xadiisyo kale a inoo dambeeye wuxuu sheekhu raximah llahu tacala halkan khulaaso yaroo fiican uu leeyahay ayaa wuxu uhi baabkan muslim wuxuu kuba sheegay axaadiistii kusoo aroortay fi nahyi can ilmadxi laakiin axaadiistii kale ahayd madxiga tilmaamaysa iyo dee jawaaskiisa halkan muu dhiga soo dhigan kitaabkana laakiin kuwo kale way kuba sugan yihiinba oo dee axaadiid kala duwan baa ku timi oo badan buu leeyahay fi صaxiixayn bilmadxi fi lwajhi oo kitaabkan muslim kaba midiyo dee kuwa ay noo horeeyeen ee halkan axaadiisii nahyigunbuu soo dhigtay marka wuxuu sheeku leeyahay culimadu waxay leeyihin axaadiis dee ammaani way soo aroortay oo rasuulka ilaahay dad uu ammaanay oo kale waxa weeyaan dee fadaaishii xataa kitaab alfadaail haddaan dib ugu noqono markuu fadliga fulaan sheegayo o kale cumar uu ku lahaa maa sara ka shaydaanu saalika fajan ilaa salaka fajan hayra fajik waa ammaan weyn oo kale oo abubakar ku lahaa anta lasta miman yafcaluhu khuyalaa iyo bal markaa ammaanihii kala duwaana soo mareen rasuulka ilaahay laba yimi bal wejigooda uu kulaba yimi iyo waxyaalihii kale kitaabka dee bukhaariya muslimba kuba sugnaaya kutubta kale ee ammaantahayd shee kuma soo dhigana laakiin tan aan haynee nahyiga iyo taasa culimadu laguma jamcinaya waxay yidhahaan muli annahya maxmuulu cala waa adigu tarjamadii un intii inooguma sugnay intaasaa inooguma filanaya nahyigu wuxuu ku xambaaran yahay cala almujaazafati fi lmadxi waziyaati fi lawsaaf marka lagu dee mujaasafoodu waa mubaalagadii xagga ammaanta iyo awsaaf siyaado oo dhici karta inaan ruuxani lahayn oo lagu ammaanayo waa mid taasi waa ruuxii maadixa waa wixii kuba xaggiisa weeye aw amase calaa man yukhaafu calayhi fitna min icjaabin wanaxwi ama kii mamduuxaa ciddii loo haddii meeshii lagumaga xeel dheeraan wax jira unbaa la sheegay laakiin waxaa loogaba boqanayaa ruuxii inuu waxa weeyaan dee isagii ay naftiisa cajab geliso markuu ammaantaa maqlo labadaa xaalay noqonaysa laakiin ruuxii aan taa loogaba boqanahayn mujaazafa iyo dee ziyaada iyo mubaalaga ama idraana aanu dhicin ruuxani waa ruuxa ilaa ka cabsiga leh caqliga taamkaa leh in waxaani aanay isaga ku kelinahayn aanay icjaab kuba xambaarahayn ruuxii maadixana wax kumuu dardarin waa axaadiida kale sade kuma timi oo markaa hadday wejigiisa taayi oo kale laguma ammaano ee basi kuma sugno weeye welibana khaasatan hadday maslaxa meesha jirto isagii baa lagu sii dhiirinaya khayrka lagu ammaanayo ummadu waxa weeya dadkii baa lagu dhiirinaya inay kaga daydaan wanaaggaas oo kale waxaaba dhici karta inuu idhaaho mustaxabba wey wuxu markaas xadaثnي mحamed بن cمr بن cabاd بن jabلة بn abي rawاdi qala xadaثna mحamed بن jaعفr وxadaثna abubكر بن ناaفع qal أخbarana غudr qala شhucbaة xadaثna waa siiqadii un baa dambaysay oo de halkan arki jirnay xadaثna شhucbaة ayuu gudar maanta muxuu yihi shucbatu xadaana shucba mubtadu noqday xadaanaana khabar siiqadii ayun baa ka dambaysay ismigii waa ti aan soo arki jirne can khaalid bn اxadaay can cabdالرaحman bn abi bakrata can abihi can الnabiyi salى الlahu عalayه wasalam anahu dukira waxaa la sheegay cindahu waa rasuulka ilaahay agtii rajulu nin baa lagu xusay la hadal qaaday faqaala rajulu nin baa yihi ya rasuul الlahi maa min rajuli nin ma jiro bacda rasuuli الlaahi salى الlahu عalيه waslm waa rasuulka ilaahay dabadi afضalu minhu fi kada wakada de waa wax gaara salaadiisa hadhiga khushuuca yidhaah ama waxyaalo kalaba nin ma jiro rasuulka ilaahay dabadii ninkan kaga mudan kaga fadli badan waxaya waxaas faqaala الnabiyu salى الlahu عalayه wasalam waa ammaan aada u weyn tani iyo mubaalago weyn baa kuba sugan wayxaka qadacta cunuqa صaaxibika saaxibkaaga luquntiisii ayaad goysay waa ninkan aada ammaanaysa weeye miraaran buu marar buu rasuulka ilah yaqulu dalika hadalkaa laha uma qaala rasuul الlahi salى الlahu عalayه wasalam in kaana axadukum xadkin hadduu yahay maadixan mid ammaanaya waa khaw walaalkii laa maxalata maxalaan waa laabudda minhu kolley aan daynahayn oon u daynayn ammaantiisa falyaqul ha yidhaha axsibu fulanan hebel waxaan u malaynayaa in kaana yuraa anahu kadalika dee kada wa kada baan u malaynaya saa iyo saa inuu yahay waana goorma in kaana hadduu yahay yuraa mid u malaynaya anahu kadalika weliba ay run hadalkeesan yahayo uu malaynayo saa uu imika ku ammaanayo inuu yahay walaa uzaki ha yidhaaho walaa uzaki ma dahirayo oo ma taskiyeynayo oo dee uma goynayo wanaag iyo taas cala llahi axada ilaahay korkii isagaa og ilaahay mawaadinta isagaa xaqaa'iqda ashyaadana og iyo dee nafsul amarka waxaa kuma sugan anigu axadna ma taskiyeynayo cala llahi lakiin axsibhu kada wakada haba yidhaaho وxadaثnي cمr الناqd qal xadaثna hاشhم بن الqاsم x وxadaثna abubكر بن abي شhaybةa qal xadaثna شhabاaبة بن swاr kilahma can شhucbata labada shabaaba iyo hاشhim waxay ka wada wariyeen shucba bhada اsناad isnaadkan waa isnaadkiisi ah can khاld can cabdالرaحman can abihi weeye naxو xadiiثi يزيد بن زurيع يزيد بن زurيع xadiidkii uu warinayey waana xadiidkiisii hore ee dee uu ka wariyey khالd الxadا oo yزيid maha shucbo kamuu warinayn khaalid alxadaa buu kaba warinayay labadana shucbe ayaa dee khaalid isna kaba warinayo yaziid laba simane xadiidkii yaziid mid laba mid ah ama mid dee kaa naxwigii ah walaysa fii xadiiimaa laakiin labadan ee dambe shucbe kaba wariye xadiidkooda kuma sugnayna gundar baa ka horeeyey isna shucbe xadiidka ka wariye faqaala rajulu ma min rajuli bacda rasuuli اllaahi salى اllahu عalayه wasalam afضalu minhu intaasi kumay sugnayn xadiidkooda xadaثnي أbو جaعفr محamed بن الصباحi qال xadaثna إسmاعيل بن زكريا عن brayd بن cabdاللahi بن أbي burdةa عن أbي موسى bal نسkadayda waa sida taala kolley matn iyo dee imika شharxna ma kala socnina waa matngii oo waxa ii taala نسkadaydan عan brayd بن cabdاللahi بن أbي burdةa عan أbي موسى taasa ii taala idinka maxaa yaala markaas ya axsantum can abi burda taala marka nusqooyinka qaar bay dhacday waana qalad dee oo inay sanadkan oo ka horeyn usoo maray burayd bn abi cabdillahi bn abi burdana awowgii abu burda wax ka wariya ama aabihii awowgii abi muuse lamuu kulmine halkii abi burda taydan iyo dee malaa barhkood nusqooyinka qaarkood way kaba dhacdeen bal ragga shuraaxda kitaabka sharxay barhkood tan kuma kadsoomeen oy sanadkan kaba dhigeen inuu rubaaciyaadka uu kitaabka ka mid yahay waa khumaasiyaadkiisii markaa sawaabku waa saa idiin taalla عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى oo marka أبي بردة halkaas uu soo galo aniga نسqadayda kaba maqan tahay taasi waa mid arrin kalena way jirtaay oo xaفi بن حaجaر ba رaحimah الlahu taعaلى wuxuu idhaha xadiidkan markuu qabanaya xadiidkan hada الxadيiث mima اتaفaqa الشhaykhani عalى تkخriiجihi عan شhayki waaحid wuxuu xadiidkan kaga mid yahay أxaadiiث bukhaari iyo muslim ay isku waafaqeen inay sheekh kale ka wada wariyaan oo bukhaarina abu jacfar maxamed ibnu sabax buu kaba wariyey sanadkan buu ku wariyey marka bukhaari iyo muslim maanta waa isla sanad waa midtaasi horta oo sheekh kaliya ka wada wariyeen arrin kalena xaafid xadiidkan waa kuba sheegaayo wuxuu idhaha bukhaari wuxuu kaga mid yahay axaadiid mima dakarahu lbukhaariyu bisanadihi wa matnihi fii mawdicayni walam yatasaraf fii matnihi walaa isnaadihi wahuwa qaliilu fi kitaabi waa hadal bukhaari aad buu wax usoo celceliyaa muslimna waan aragnay inay wax soo celceliye laakiin dee ma gaadhsina kumana dhowaa soo celcelintiisaa badan haddana xadiidka marka hore uu soo sheego marka labaad uu sheegayo hadduu kolkol buu dhowr iyo toban goor sheegaaye inta badan ama sanadkiibuu sanad kaleu soo kordhiyaa sheekhii horeba maaha sheekh kaleu kaba warinaya ama waxa weeyaan matigiibuu ikhtisaarsadaa kollay tasaruf baa jira ama matiga ama sanadkaa xataa haddii arrintu noqoto kol buu mucallaq kaba dhigaa laakiin xadiidkan maxaa dhacay halkan iyo meel kale ama dee laba meelood buu kusoo arooriyey isagoo sanadkuna kii yahay matnuna kii yahay aanu ku tasarufin matnigii sanadkiina aanu ku tasarufin si uu markii hore marka wuxuu xaafid yidhaha wahuwa qaliilu fii kitaabi macnaa umuuraha caynkaasee dhacay bukhaari oo ah inuu xadiidka soo celiyo isagoo matnigii iyo sanadkiiba sii horawnayiinoo wix isbedeli aanay kuba iman kitaabka aad bay uguba yartay waa yaroo la tirin karay noqon ada boqolaalka xadiidka uu soo celceliyo boqolaal iyo boqolaalka uu soo celiyo haddayna kumayaalba o dhan ayaa haddana way kuba yarta oo inta badan dee waa taa sanadka tasarufkaasaa jira laakiin halkan oo kale kana si unbuu usoo celiyey matnigii waa kii sanadkii waa kii waana wax kitaabka ku yar bal labada arrimoodba waa taasoo xaafid baa inoo faa'iideeye in bukhaari iyo muslim xadiidkan sheekh keliya ay ka wada wariyeen in bukhaari laba meelood uu xadiidkan kuba sheegay sanadkii iyo matigii ay isku mid u yihiin arrintaasi inay kitaabkiisa ku yartee laakiin ama sanadku ku tasarufaa ama matigu ku tasarufaa marka uu soo celinayo oo matigii ama sanadkii baaba sanad kale ah kolkol sheekh kale ah waxyaalo unbaa xataa kolkol hadday taasi qabsatay inuu mucallaqba kaba dhigu sanadkii iskaba xadfo waxyaalo saasaa jirta waa xadiidkeennan aan hayno oo faa'iida xaafid ibnu xajar uu faa'iideeyo qaala wuxuu yihi markaa abu muusa samica الnabiyu salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu maqlay rajula nin yuhni ammaanaya calaa rajuli nin wayudriihi waa xeel dheeraan ku xeel dheeraanaya fi lmidxati ammaantii uu ammaanayay aada ugu xeel dheeraanaya faqaala wuxuu yihi markaas rasuulka ilaahay uu ku yihi ninkii laqad ahlagtum waa halaagteen aw qadactum waa goyseen bahra rajuli ninka dhabarkiisii baa kala goyseenba macnaa waa halaagteen oo dee haddii ruux dhabar la gooye ama luguntiisa la gooyey uu noqonayo ruux dhintay oo adduunye ahaan dee dhintay ruuxana arrinkaas marka uu maqlo guruur iyo icjaab uu galo diin ahaan buu u halaagsamayaayo dee waa halaagteen weeye ninkan xdثna abubكر بن أbي شhيبة ومحaمد بن مثنى جaميعا عن بن مهدي ولفظ بن مثنى qال xdثna عبدالرحمن waa dee lafdiga iبن مثنى soo celiya cبدالرحمن kuna labada u sheegayana abubكر iyo محamed waa ina مهdiy عن سفyان سفyاn waa hwrي عن xبيبna xبيبna waa ina أbي ثابت waa dadki aan arki jirnay عن مجاهد عن أbي معمر عبدالله بن سخبر qال wuxuu hi أbو معمر qama رaجuل nin baa kacay nin baa kacay ninkaasoo yusni ammaanaya calaa amiirin nin madaxoo min alumaraa umaradii kaba miduu ammaanaya macnaa nin baa kacay amiirkiibuu ag joogaa amiirkiibuu ammaanay kaley riwaaya dambe inoogu dambeyn inoo soo socotee waa cuثmaan ibnu cafaan amiirkan la ammaanayay fajacala wuxuu bilaabuu gudagalay almiqdaadu waa saxaabigii miqdaad ibnu camrin ee ina asud ku shuuroobay yaxsii inuu saydayo calayhi waa cala lmaadixi maha amiirkii waa kii uu ammaanayey aturaab ciid masjidka quruurixiisii intu qadu wejiga kaga saydhay waqaale waxaan idhi isagoo taa u sheegaya wuxuu saa u yeelay amaranaa rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi wuxuuna amray an naxdiya inaan ku saydhno fii wujuuhi lmadaaxiina kuwa madaaxiinta wejiyadooda aturaab dee ninkani malaha nin shaqadiisu taata oo ka caado yeeshay buu ahaa ama wixii uu badsaday waayo xadiidka madaaxin baa rasuulka ilahi ka cabira waa kuwa ammaanta badan leh hadduu ruux mar iyo laba la yimaado dee madaaxa imaka laguma tirinaye dee malaa ninkay sifadiisu tan ahayde kuwa ammaanta badan ee had iyo goor dee dadka ammaanaya inaan wejiyadooda ciidda saa uguma saydhno ayuu rasuulka ilaahayna amray salawaat ullahi wasalaamu calayh bal xadiidka duruqdiisaan wada gaadhina markaasaan macnihii culimadu ay yidhaaheen yar eegeyna وxadثna محamed بن المثنى ومحamed بن بشhاr واللفظ لبن المثنى qال xadثna محamed بن جعفr qال xadثna شعبة عن منصور عن إبراهيم عن hmام بن الحاrث hmام بن الحاrث ayaa waa de nin taaبici weyna waaba kan dee waktigan imika warinayaba taas waxa wey oo aan aragno inu kaba warinayo dee xaaladana uga joogay waa cثmaan waktigiisii hore u dhintay baan filaya saxaaba waxoogaa iyo nool buu dhintaybe hamaam ibn اlxaris dee kitaabkana waa inoogu horreeyey kolley hamaamyada kitaabkuna kol iyagoo hamaam keliya noo yimaada caawna waxaan filaya hamaam kalena inuu jiray hamaam ibnu yaxya waa ninka ugu sokeeya hamaamyada alcawdi waa nin labada kitaabba saxiix kuba sugan iyo hamaam ibnu munabih waa nin taabiciya laakiin ninkan ka yar imaka aan hayno iyo hamaam ibn اxarث waa saddexda bukhaari iyo muslim saddex hamaamyo waxyo ku suganba waa intaas waa hamaamyo waxaa kuba sugan saddexoodna oo labadooda kitaabba way kuba sugayiin hamaam ibnu yaxya alcawdi iyo hamaam ibnu munabih akuu wahbine dee axaadiثii warinayay صaxiifadii markaas iyo hamaam ibn اxarثkana ninka ugu weynba imaka aan hayno ana rajula nin baa jacala bilaabay gudagalay yabdaxu inuu ammaanayo cثmaana cثmaan facamida waa qastay oo almiqdaadu miqdaad ninkiibu dee xaggiisii uba kacay u qasto fajasa wuxuu u fadhiistay calaa rukbatayhi labadiisa jirib wa kaana rajula dakma isaguna bal de isagoo nin buuro buu ahaayo hilib badan loo ujeedadu dee waxaan iyo san u fadhiisanayo isaga dhib baabay kuma ahayde laakiin waa arrintan si uuma fuliyo fajacala yaxhu fii wajhi lxasbaa eeg markii hore maxaan soo aragnay fajacala lmiqdaadu yaxhi imakana yaxhu ficilkan ayaa labada wejba ku yimaado waxaa la yidhaha xasaa yaxhu xaswan iyo xasaa yaxsi xasyan se rama yarmi ramyan iyo iyo waxa weeyaan baltaasin dacaa yadcu oo kale markaa xasyan iyo xaswanna waa labada master dee labada ficilka markaa maadigu isku mid un weeye mudaarica iyo dee masterkiibaa wow iyo iyo kala noqonaya kolleyna afcaal aan yarayn ayaa luqada carbeed kuba timaada labadan wejoo afcaasha naaqaska ibnu malikna manduumo dhan uu ku leeyahay oo dee malaha ilaa toddobaateneeye beyd kuba dhow oo uu ku ururiyo ku jamciyo de way dhici kartaa waxyaalana haddii kutubta luqada aada loo tatabuco waxyaalo dhaafaana inay jiraanbe laakiin uu ku jamciyo afcaashii bal taas waxa weeye taa kaba bilaabantay soo ka bilow qul ina sabta cazawtuhu wacazaytuhu wakanawtu axmeda kunyata wakanaytu isagoo beydka kaba bilaabayo cazaa yaczuu yacsi kana yaknu yakni bal markaa tana xasun waxasyn qul bihima bihimaa macan buu yidhaahya xasu iyo xasun labadaba dhe macnaa labada wajba way jiraan waa kan markaa ficilka eeg xadiidkii inoogu sugan labadii wajba fajacala yaxhu fii wajhi lxasba qasida ninkii doonayay kolley majmuuc lmutuunkana way kuba taal suyuudina kitaabkiisana almusir la yidhaha fii culumi luga mujaladka labaad buu iyadoo dhan kusoo wada arooriya kitaabkan majmuuc lmutuunna iyadoo dhan bay ku wada sugan tahay bade fajacala yaxhu fii wajhi lxasba wejigiisiibu de ciiddii kuba seydhi faqaala lahu cuثmaan maa shaanum cuثmaan baa dee la ammaanayey ninkii ammaanayay buu san ku sameeyey miqdaad cuثmaan baa yidhi war maxaad ujeedaa xaalkaagu muxuu yahay faqaala wuxu uhi ina rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalam rasuulkii ilaahay qaala wuxuu yidhi idaa ra'aytum haddaa aragtaan almadaaxiina kuwa ammaanta badan faxuu ku saydha fii wujuuhim wejiyadooda aturaabaciid taas buu وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور حا وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا الأشتعي عبيد الله بن عبيد الرحمن نصين كمسلم بابركون عبيد الله ابن عبد الرحمن بعد لكن ودنا أن يروسوا قال نلا بدو اسمه مصغر هبين لو إنه وطنا سوهين كل كل وكان الأشتعي كبر دافع إيه مكعه وكان مقعسي مقعه به بين وليهن عبيد الله بن عبيد الرحمن عن سفيان الثوري عن الأعمش ومنصور عن إبراهيم عن همام عن المقداد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل بل حديث كان مباد كوا إنه لماذا حديث كان دي كل إنه معني سواتا وإنه عادي هاي وأنا مركا وربع حديث يوري أهيد زجرين تلسكبة زجرين هي مدحية waxaan ku sugan daraaddeeda ama mujaasafo iyo mubaalago ah kadib kaba imanayo ama waxa weeyaan ba ah ruuxii oo dee fidno ay loogaba baqanayo la ammaanayey waa taasoo dee zajrintii hore oo kale way inoogaba sugan tahay oo waydaas arrinkan kale inoogaba suganna waa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caley o amray in kan maadixa weeye wejigiisa ciidba laguma saydho dee kolkol baa dhab iyo darar kaba iman karaa dagaal iyo waxyaala kaba iman karaan oo haddaanay waxyaala dee iyaga kamay ratimayna aanay kaba ratimahayne bal waxa weeye xagga macnaha saxaabigii miqdaad isagaa raawigiisa waxaana la yidhaahaba dee raawiga xadiidku isagaa mar haddii xadiidku ta'wiiliyo ama macno u baahan yahay xagga macnihiisa iyo sidaa uu ku xambaaray baa ka horeynaysa dadka kale siday kuba xambaareen saxaabigiina xadiidkii daahirkiisuu ku xambaaray waana kan ficilkan lababa yimi ka dhigay arin xaqiiqo ahoo in ciid laguma wasaydho bal markaa taasoo waa xadiidka macnihiisa dee daahirkaa saxaabigii baa kuwa fasiray daa'ifo kaloo ku waafaqdayna way jiraan culimada qaarkood baa waxay kaba dhigaan xasigan in loogaba jeedo macnuu ruuxa maadixa ama ammaanta badan inta badan hunguri iyo waxyaalaha iyo wax damac baa uba geynaya macnuu uu yahay khayibuhum falaa tucduuhum shay-an limadxim hungowsiiya oo ha hungoobeenoo waa qadiya waxasiinina oo dee waxaaba yidhaahaan kolkol khaybada oo kale iyo bifihi turaab iyo waxyaalahaas oo kaleo in ayay yidhaahaanoo markaa arrinka waxa maqsuudku yahay maaha ficilka daahirkaah iyo in ciid laguma saydhee waa arrintiisii ammaantan dee kollay mubaalaqada iyo mujaasafadu ay kuba sugan tahay inaan wax lagu siin oo madxigiisa aan laguma siin bal taasna waa bacdigood si ay kuba awireen bacdigood baa yidhaha kollay saddex qowl uu dhigtay ilaa shan iyana way gaadhsiiyaanbe dadkii la ammaanayey baa lala hadlaya oo haddii laydin ammaano oo bal xusuusta ina waxa laydinka abuuray ciid uu yahay halka ku noqonaysaana ciid uu yahay oo yaanay taasi idinku xambaarin dee waxa weya isla weyni iyo kibir aanay idinkuna kelin ee tawaaduco taasi laakiin waa qowl daciifay kaba dhigaane bal saxaabigii laakiin muxuu kuba fasiray rasuulki ilaahay kaba maqlay daaifana ay kuba waafaqeyne ficilkana la yimaadeen lakiin waxaan ku qaydaynaa un de waa inaanay wixii mafsada ka ratimahayn haddii arintu dee markuu ficilkaale la yimaado hadhow dagaal kaba imanayo dhib kale ay kaba dhalanayso tii waxa weeyaan waa la iska daynaya haddaanay wax kaba ratimayn daahirkii weeye macnahan kale ay culimada ishaareen barhkoodna waaba taasoo de kollay dhowr ma laba macnoo kaloo mala ay makaalkan aan inooguma sugnayna waa jira idinkuna sharaxyada kaba arki kartaan baabu munaawalati alakbari kii weynaa u dhiibitaanka wax loo dhiibayo baabkiisii weeye oo xadiidkan kuba arki doonaa macnuu waxa weeyaanba meel baaba la jooga laba shaksi oo kala weyn baa jooga ama dadkii meesha u joogay ruux u weyn baaba jooga wax mashruuba ama wax dacaama ama wax kalaaba loo dhiibaya ee arrintu ma horeynu usoo maray taasoo kale uun in waxa weeyaan de alayman alfayl ayman un taas maayo lakiin ruuxan horta u mudan baa lagaba bilaabayaa oo lagu horreysiinaya dabadeed midigtiisiba ha laba wado waxa weeyaan kii si loo kala weynaabaa wixii bal matalan laysu dhiibaya ama laysa siinayo dee horreysiinta iyo mudnaanta yeelanaysa kollayna waa xadiid aynu hore usoo maray laakiin arrinta maanta jirta axaadiida aynu mar hore soo marray kitaabkaan kuba soo maray inta badan raqamkii ay lahaayeen ee hore ayuu dib usoo dhiganayay moxamed fuaad cabdilbaaqi halkan way dhaaftay waayo raqam cusub weeye imika waa saddex kun iyo saddex manaa waxaa inoo hadhay soddon xadiiun baa kitaabka ka hadhe laakiin axaadiid dhaadheer baa jirta aada u dhaadheerba oo dee sida xadiidiye bal markaasina waayo waxaynu kusoo marray baabkii rasuulka ilaahay ru'yadiisii baabu ru'ya nabiyi sala allahu calayh wasalam laba kun laba boqol iyo koob iyo toddobaatan raqamkiisu buu xadiidku ahaa ayaynu xadiidka naftiisa kuba soo marray oo xadiidkan sidiisaan usoo aragnay waanan soo marray baabkaas iyo raqamkaas imika halkan waxayd markaa raqamkaa inu dhigtay lakiin maanta raqam cusubbu kaba dhigto de waa kolley waxaa laga yaabaa saaxib alraqm waa maxamed fuaad cabdilbaqir raximah llahu tacaala ayay arrin dhaafay un weye xadaثna نصر بن علي الجهضمي قال xadaثnي أbي قال xadaثna صkر يعني بن جuwayرyة عن نافعا عن عبد الله بن عمر xadaثه أنa رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم qاaل arاnii waxaan is arkay في المanاami waa halkii manaamka iyo ru'yadii rasuulka ilaahay baabka ay wata aan leenahay في المanاami atasawk ayaan is arkay atasawk xaal aan cadayanayo bsiwaakin anigoo caday ku cadayanayaan manaam isku arkay fajanabanii waxa ijiitay oo malaa dee cadaygiiyo wax kaba doonayay rajulaani laba nin oo axaduhumaa midkood akbaru uu ka weyey min alaakhari ka kale fanaawaltu waxaan u dhiibay oon siiyey asiwaaka cadaygii aan haystay alasfara kii yaraa ee minhumaa labadooda kaba mid aha baan adigu u fidiyey faqiila lii waxaa laygu yidhi dee malag baa ku odhanaye kabir weynee macnaa qadim alakbara weye ka weyn horreysi oo taasi markaa dee midigtii lama eegin hadduu xataa kani midigtiisi waa ka weyn horreysiy oo isagii dee ayuu wixii uu siinayay kabir weyne macnaa qadim ilakbara ka weyn ku horreysiy waayo xurmo ziyaado u leeyahay weyneyntan baa dee weynidan baa mudnaansha leh fadafactuhu ila alakbari waxaan u dhiibay cadaygii aan siiyey kii markaa waan ka kala noqday weeyaan kii askarka ahaa waayo ina uu fidiye una markaa kamuu qaadan markii kabir lagu yidhi kii kale uu babedelo fadafactuhu ila alakbari kolle xadiidku si aan soo sheegayo oo xadiid aan soo maray iyo macnihiisaba waana ta aan diin tilmaamayba laba kun laba boqol iyo koob iyo toddobaatan ma baabu ru'ya nabiyi sala allahu calayh wasalam baabu tahabuti fi lxadiidi hubsashadii xadiidka laba hubsanayey waa xadiidka la warinayay taas oo kale bal markaas iyo xukmi kitaabat اcilmi cilmiga qoritaankiisa hadda kitaablcilmina waa inoo horeeyey cilmiga qoritaankiisa la qoro xukumka uu leeyahay xadaثna haarun بn macrufi qaal xadaثna bihi sufyaan بn cuyaynata can hishaami can abihi qaala waa hishaam bn curwe kana abu hurayrata abu hurayra wuxuu ahaa yuxadiثu miduu xadiiث dad u sheegaya waa la dhegaysanaya waa masjidkii rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu calayh iyo rawdadii buu joogaa وyqul waxaanu ku qowlayay haddana markaa ismacii iyo rabat اxujrati xujradan haweeneeda lahay bal maqal xadiidkayga maqal ismacii iyo rabat اxujrati xadiidka uu markaa aqraya caaisha haddee meesha gidaar udhexeeya waana sanqadheedana way maqlayeen ba waa soo jeedaa gidaar yaroo keliyaoo dee labinkaasa uba dhexeeya markaasaa xadiidkan uu sheegayey waa iyadubuu markhaati gashanaya oo xadiidkiisana dee inaanay ka aamusoonay ku inkirin buu ku xoogeynaya waa taasoo bal maqal yaa rabat alxujrati xujradan haweenada lahay taasuu lahaa wa caaishatu tusalli caaishana salaad bay markaa tukanaysa waaga ama barqadee duxa iyo wax falamaa qadat salaataha salaadeedii markay dhamaysatay intii waabu kacay de xadiidkii malaa intuu sheegu si deg dega u sheegay ayuu kacay oo markay salaadeedii dhamaysatay qaalat ilcurwata curwo ku tidhi alaa tasmacu miyaadan maqlayn ilaa haadaa kan waa abu hureyray sheegaysaa iyo wa maqaalatii wa ilaa maqaalatii odhahdiisii anifan dhawaad uu lahaa xadiidka kumay qoonsan kumanaanay inkirin axaadiida dee xifdigiisana waa la ogaayey laakiin deg degan uu ku degdegay dhakso u aqriyey bay inkirsanayd oo markaasay leedahay inamaa kaana nabiyu sala allahu calayh wasalam waayo iyadu intay salaada ku tukanaysaa u dhameeyey markaa intay tukanaysay waaba kacay inamaa kaana nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa yuxadisu mid warama xadiidan xadiid buu sheegi jiray low caddahu hadduu tiriyo alcaadda ma tiriya laaxsaa wuu koobi lahaa macnaha rasuulka ilaahay xadiid aanu ku degdegin kalaamkiisna uu kala baxsan yahay se dee lafti kaleba ay lahaydba dee kalaaman faslan wey waa kalaam kala baxsan oo hadduu ruuxu doonayo bal kelimaadkiisa inuu tiriyo waaba tirin kari laha macnaha dibaster anasna xadiidku kuba wariyey rasuulka ilaahay saddex gooriyabuu ku celin jiray waana xadiid kooban oo be matalan kelimaadkiisina ay kooban yihiinba aanu ku degdegin saaso de waxa weyaan kalaaman faslan ruux kastaba si loogaba fahmo dadka ay ugaba fahmaan taasuu rasuulka ilaahay laba iman jiray marka adigu surcadii iyo degdegaas iyo arrinkaasay dhici karta dadka badowkoodu inaanay qaban oo waxyaala ay dhaafaan tii bay diidanayd ee maha xadiisyadiisa may diidaneen oo kumay inkirsanaynba weeye waayo waxaa dhici karta majliska keliya haddii axaadiisii la badsaday iyo waxyaala insahwiyo korna waa laga sheegayaa iyo waxyaala yimaadaan ama dadkii ani sidiisiiba uba fahmin bal taabay marka xadiidka maxaa kuma sugan atahabut imanka tahabutka waa dee xadiidkii bal si degan looba aqriyay inaan hubsasho kaleba aanay odhanayn wa xadiidku waa qeybta hore xadaثna hadab bnu khalidi اlأزdiy qaala xadaثna hamaamn waa hamaam labaad waana ti ani saddex hamaamba dee waaba kan kitaabkii baa dabayaaqe waana hamaam ibnu yaxya alcawdi waa ninka halkan galaa waa ninkaas waa hamaam ibn yaحya atbaacu taabiciinti waa ninka ragga ugu dambeeya midna waa hamaam ibnu munabiho waa min araabica ama taabiciintii yaryarayd buu kaba mid yahay abu hurayre waxba kaba wariyo midna waa hamaam ibn alxariskan aan aragnay oo de waxaan filaya abu hurayre in yarun baabu kaba geeri dambeeyey oo cabdillahi ibnu cumar iyo waa ka geeri horreeyeyba hamaam ibn alxariso waa taabici weynba bal markaa saddexa saddexduba saxiixayn bay kuba sugayn hamaam kalena ma jiro bal markaa haddaba waxa weeya waa hamaam ibnu yaxya markaa kaniye عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخdري أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم قال لا تكتب ada markaan leeyahay saddexdaa hmاam waa bخaaري iyo mslim un baan ujeedaa maha kutubta kale de waa صaحيixayn un baan leeyahay ayay intu taas tahay eyaan la tacmiimin oo la odhanay ruwaadaba saddexda hmاam ayaa jira arinku ka maha laa تكتبو ha qorina cani aniga waxba haigama qorina waa xadيث rasuulka ilah axaadiiثiisiya waman kataba ruuxa qore canii xaggayga hayr اlqur'aani qur'aan wixii aan ahayn falyamxuu ha tirtiro waxadiiu warama canii aniga xadiidka iyo axaadiida igaba sheega dee kol haddaa hubtaan weeye walaa xaraja cidhiidhina korkiina ma aha nin iyo mancini ina badsataan oo aniga xadiid igaba sheegtaan kol hadduu xadiidka jira yahay waman kadaba calaya ninka aniga igu been sheegta igu been abuurta oo waxaanan odhan nebi moxamed baa yidhi yidhaahaa qaala hamaam axsibhu qaala waxaan umalayn zayd inuu yihi riwaayadii mutacamidan ruuxii sahwiya qalad waayo way dhacdaa kitaab baad ku arkaysaa tafsiira fiqiya xadiia xadiidba maqal waacidba ama khadibba lagaba maqlaya hadduu doono xadiidkii asal ma laha ruuxuna ma garanayo isagiina waa sii sheegaya kuma talagelin dee taas oo kale dee ruuxi maaha in loo yidhaha waciidkani kuma fulayo waa ruuxii dee u bareerhayay rasuulka ilaahay waxaanu odhan isagoo garanayo taas man kadaba caleyhi mutacamidan falyatabawa ha yeesho maqcadahu meesha uu ka dego min annaari kolley xadiidka horeynu iyada qeybtan uba soo maray macnuuna amarka halkani bimacnaa khabar weeyaan oo ruuxaasi wuxuu samaystay meel iyo jago uu dego ayuu naar kaba yeeshay ruuxa dee hadduu banaysanayana waaba kuba gaaloobaya haddii kalena waa dembi aad iyo aad u weyn inay dadkiiba waxaan sharci ahayn sharci loogaba dhigaya mana aha beenta rasuulka ilaahay lagu been abuurtaa been ruux kale laga sheegay siduu rasuulku ba ina kadiban calaya laysa kakadibin cala axad uu yihi waayo diin bay noqonaysaa dadku ay kuba dhaqmaan waxaan diin ahayna diin baa loogaba dhigaya waana aahaarta xunxunayda axaadiida mawduucaadka ama akhbaarta mawduucaadkii ay leedahay ruuxaasi bal dee juwayni waa imaamulxarameyn abi isag kol hadduu arrinkaasaba kuba dhaqaaqo isagoo xataa aan banaysanayn inuu ku gaaloobayo waaba kaa lahay bal taas bul bal xadiidka qaybta dambe hore inuu soo maray ee qaybta hore oo ah rasuulka ilaahay yihi waxa iga qorina aan qur'aanka ahayn ruuxii iga qoraana bal ha baabiyo oo ha masaxo wixii uu igaba qoray kolley culimadu waxay iyagu yidhaaheen horta dee maanta haddaan cilmi la qoraa jirin oon xadiidkii rasuulka ilaahay aan qornayn inama wuu soo gaadheen qarniyadii hore ma soo dhaafin wayo kol haddaan la qorin kitaabadii khayrkana yeelatay waa ka inaga cilmigii iyo qur'aan iyo wax kastaba dee taasu inaguba soo gaadhay xadiidkuna inamaba soo gaadheen cilmigan kalena inamaba soo gaadheen haddaanu qornaynba markaa khilaaf meeshii ma jiro taasi waaye laakiin nahyiga rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh xadiidkan kaba nahiyey culimada qaarkood waxay kaba dhigeen waa markii ugu horreysay dee qur-aankuna soo degayey axaadiidii rasuulka ilaahay lagaba maqlay si aan haddaba ishtibaah iyo ilmaas u dhicin ruuxu hadduu axaadiidna qorto qur-aankiina soo degayo waqtiguu soo degayo laba qorayo dadkiina weli aanay kala baranba qur-aanka asluubkiisi iyo dee bayaankiisi iyo rasuulka ilaahay axaadiidiisa alfaadihiisi aanay kala baran waxaaba dhici karta waxaan qur-aan aan ahayn in qur-aan looba qaato haddaba waqtigaas bay si aan ishtibaah uga iman ayuu rasuulka ilaahay manciyey waaba la yihi warkood way si khaas yeelaanoo waa qur-aanka iyo xadiidkii waraar keliya ka kuba qora waana waktigaas oo kale ayaa nahyigani yahay baabay yidhaaheen kuwa qaarkood waxay yidhaaheen nahyigan ay kaba dhigan sababtiisa dee xifdiguna waa shay aada u muhim ah oo waa kaa ruuxa laba soconaye isagoo dee meeshuu maraba laba soraya ama cilmigii dee meeluu kagaba jire qoraalun ahaaye inuu korka kaba hayn hadhow waa ka hadhayaayo de waa wax kitaabun kagaba sugan ruuxii bal haddaba looga baqanayo xifdigiisa inta lagu kalsoon yaho xifdi fiican leh hadduu wax qorana looga baqanayo inuu taa iskuba haleeyo ayaa loo diidayaa ka kale se dee loomaba diidayo calaa kulli xaalin waxaa jirta xadiidkani taa haba ahaadee axaadiid kala duwan oo rasuulka ilaahay axaadiidiisii ah oo qoraalkii uu ku fasaxay waynu soo maray khudbadiisii maalintii uu fatxu maka uu khudbeynaya rasuulka ilaahay ninkii yihi ii qor uktubu lii yaa rasuul ihi uktub lii abi shaahin taas rasuulka ilahi yihi uma qoro taasoo kaleon waxaa kaloo dee yaanu kitaabka xadiidkaasi laguma warinay axaadiistii ama rasuulka ilaahay intuu qoray waraag kuba qoray markii dambena abubakar uu anas uba dhiibaye zekada iyo asnaafteeda iyo nooc kasta wixii laga bixinayay waxyaalahaas ay kuba sugnayd waa kitaabkii rasuulka ilaahay waana qornayd waana taas camr ibn xasmin saxaabi la yidhaaho isagana kitaab u qornaayo qeyb dhan oo makta iyo waxyaalahaas iyo ay kuba sugnaayeen oo asxaabu sunan ay wariyeen waa qoraal rasuulka ilaahiyo kitaab loo laba laabma weeye waxyaalo kalena way jiraano abu hurayra oo yihi asxaabtii rasuulka ilaahay cid iga axaadiis badnayd ma jirin cabdillaahi bnu camrin mooyaane wuxuu cabdillaahi bnu camrina uga axaadiis batay kaana yaktubu walaa aktub waa axaadiida rasuulka isagu uu qori jiray adna maan qori jirin taasna waabay jirtaa oo abu hurayre taasahay xadiidka abu dawuud iyo ay wariyeen ee cabdillaahi bnu camrin wixii rasuulka ilaahay afkiisa kasoo baxaba waa qorayay dee tay dadka qaar ku yidhah rasuulka ilaahay waa bashar isagoo cadhaysana way jirtaa kolkolna waa mar kasta miyaad qoraysaayo intuu kaba yar joogsaday rasuulka ilaahi yihi xaqu mooye wax kale afkaa kama soo baxayaani qor oo kale bal markaa axaadiis badan oo idankii ayaa jirta kana waa kasan kuba yimi marka jamcintii dee umuuraha aynu soo marray bay dee si loo jamciyo kuba xambaareen waxaa kaloo jirta bukhaari oo kale imaamkaasi xadiidkeennan waa cileeya wuxuu kaba dhigaa xadiid abu saciid kuba taagan oo bukhaariya isagu u cileeyaayo mawquufku kaba dhigaa imaka halkan lakiin muslim waa kan marfuuc ahaan soo saaro suuso dilaafa bacduhum acalahu bilwaqfi taasuu lahaay waa bukhaari iyo bal markaa waxaan leenahay calaa kulli xaalin aimada qaarkoodna waxay yidhaaheen ba xadiidkani waa horeeye axaadiidta kala duwan ee kitaabadaa dambeysay marka axaadiidtaas baa nasakhaysa xadiidkan oo xadiidkani waa mansuukh axaadiidta kalena waa naasikhe ee markaasina waxa weeyaan khilaafkaa hore iyo wixii usuulay oo kitaabadii haddaanay jirinba cilmi bay nama soo gaadheen rasuulka ilaahina waa ka axaadiid kala duwan kuba fasaxay wallahu subxaana watacaala aclam aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka watuub